بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن الدكين قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني أنه سمع رجلا من أي مقلي سأل الأسود أسود سؤالا فهل من مدكر أو مذكر mid ay tahay mudakir ama mudakir bidaali iyo wadaal faqaala waxau yihi samictu cabdاllaahi cabdulahi bn mascuud baan maqlay yaqra'uhaa isagoo akrinayo fahal min mudakir ayb oo kaafkana la fudaydiyo daalkana la shado bidaalina la akriyo addaal almuhmala ayb daalka muhmaladana dabcan waxay ka timid idqaamka daalka iyo tacda laysku idqaamay oo mudtakir oo kale ahayd ayb qaala wasamictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam yaqra'uhaa waxaan maqlay nebiga oo akrinaayo fahal min mudakir daalan yani daal isagoo akrinaayo qaala alimaam الbukhariyu raximah اllahu tacaala baabun fakanuu kahashiimi اlmuxtadir walaqad yasarna اlqur'ana liلdikri fahal min mudakir قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه وحديث هذا سند كلاؤك كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر باب أي هذا كان باب باب ويان ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن كأخري كركيسة فهل من مذكر والذال يضع أبا النبي كأخري فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحويري فهل من مدكر نبي مركدال وصحي طيب oo isaga markii hore daal buu akriyey bidaal almucjama markii dambena nebiga sal l salama wuxuu u tusay bidaal almuhmala daalkii la dhibic tiray ayb yuu akriyey ayb baabu qowlihi sayuhzamu ljamcu alaaya sayuhzamu ljamcu wayuwaluuna dubur qaala xadaثana moxamed bnu xawshab قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد هو ابن مهران عن عكرمة عن ابن عباس حاء وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم وهو عفان بن مسلم الصفار عن وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nebigu waxa uu yidhi wahuwa fii qubbatin teendho dhexdeed isagoo ku sugan yowma badrin maalintii bader waxa uu yidhi allaahuma inii anshuduka allaahuma yaa allaahu allow inii aniga anshuduka waxaan kaa dalbayaa cahdaka ballankaaga anshuduka hadda meeshaan macnaheeda ay atlubuka atlubu wacdaka ayaan dalbayaa mararka qaarna waxay noqotaa anshuduka billaah haddii la yidhaahdo ama anshuduka allah haddii la yidhahdo macnaheedu waxa weye allan kugu dhaarinayo hadda laakiin waxaan kaa waxaan kaa dalbanayaa ballankaagii wa wacdaka iyo ballanqaadkaagii iyobohaaga allahuma yaa allahu allow in tasha haddaad doonto adiga laa tucbad bacda alyowm lagu caabudi maayo maanta kadib adiga haddaad doonto maanta kadib lagu caabudi maayo macnaheedu waxay tahay inta yartaa haddaad halaagto oo ay baaba'aan oo aadan u gargaarin carrada korkeeda lagugu caabudi maayo oo markaas dee nebiga iyo asxaabtiisa unbaa muslimiin ka joogeen ayb faakhada abuu bakrin biyadihi abuu bakar nebiga gacantiisuu qabtay faqaala xasbuka yaa rasuula allah waxa uu yidhi kugu filan ducada intaan waa kugu filan tahay rasuul allow alxaxta calaa rabbika rabbigaa waa ku celcelisay ducada marka ma laga fahmaayo abuu bakar iyo nebiga inuu abuu bakar uu yacni tawakul badan yahay ma laga fahmaayo lanna nebiga sala allahu calayh waali wasalam markuu sidan alla u baryaayo uu ku celcelinaayo wuxuu rabaa inuu dhiiri geliyo muslimiinta ayb oo waxay ogyihiin isaga ducadiisa in la aqbalaayo waxay ogyihiin isagu haddii uu u alla baryo niyadda aaday ugu dhismaysaa marka iyaga unbuu nebiga ugu danaynaye xagga tawakulka iyo alla tala saarashada iyo nebiga loogama badnay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayb waana ka soo hadalnay ayb wahuwa yahibu fi dirci wahuwa isaga oo yahibu ku boodaayo fi dirci cambuurbireedkiisa gashanaayo dagaalkii u diyaargaroobaayo fakharaja waa soo baxay meeshii buu ka baxay teendhadii wahuwa yaquulu isagoo dhahayo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubuur aayaddaa isagoo akrinaayo ayuu soo baxay marka dabcan aayaddu madaniye miya mase yani hadday makiye tahayna suuradda horey usoo degtay waa wax alla uu sii sheegay nebiguna sala allahu calayh ali wasalama aayaddii alla uu soo dejiyey iyo waaqicii baa munaasab isugu noqday markaas ayuu isagoo soo baxay oo sidaan akhrinayo ayuu soo baxay baabu marka ibnu cabaas qisadan uu ka sheekeynayo cumar ayaa u sheegay waa mursal saxaabihu baabu qowlihi bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar yacni min almaraarati qaraar ayay ka timid saacaddu waa wareer badan tahay oo waa mid wareerin badan wa amaru waana mid aad u qaraar badan qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa wahuwa almulaqabu bisagiir qaala xadaanaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa asancaaniyu ana bna jurayjin wahuwa cabdilmalik bn cabdilcaziiz bni jurayj almakii ana bna jurayjin ahbarahum qaala ahbaranii yuusuf bnu mahak qaala waxau yihi inii cinda caaishata caaisha agteedaan ahaa um اlmu'miniina qaalat waxay tidhi laqad nazla calىa muxamadi salى اllahu عalayh wasalam nebi moxamed korkiisa waxaa ku soo degay bimakata maka dhexdeeda walxaal inii aniguna la jaariyatun gabar yar aan ahay alcabu aan iska dhiildhiilayo ilmaha yaryaro yani ciyaaro aan ahay waxaa ku soo degtay bal isaacatu ooan ciyaaraayo ayaa waxay ku soo degtay bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar aayaddaas marka way kutusay aayadda soo degiddeeda beder inay ka horreysay oo maka ay ku soo degtay markaa nebigana de aayadda waa soo qaatay qaala xadaanii isxaaqu isxaaqan marka waa ibnu shaahiin ayb qaala xadaanaa khaalidu can khaalidin khaalidka hore waa khaalid ibnu cabdillaahi aطaxaan khaalidka kalena waa khaalid ibnu mehraan alxadaa lagu magacaabo mar haddaad aragto khaalidun can khaalidin waxaad moodeysaa in lagu celceliyey amay takraar iska tahay oo hal khaalid uu yahay maya waxaa weeyaan man waafaqa smuhu isma shaykhihi waayatan waa ninka magaciisa iyo magaca sheekhiisu iswaafaqaan waa fani dhan iyo qeyb dhan oo musطalaxa lagu barto waaye macnaheeduna waxay tahay haddaad barato waxaad fahmaysaa takraar inaynan ahayne oo meesha ay ku jirto yacni laba nin inay kala yihiin laba nin si aadan hal nin ugu moodin ayaa loogu talagalay ayb ayb macnahaasoo marka uu tilmaamay ayb bal الsaacaة mwciduhm wuxuu leeyahay qaala xadaanii isxaaqu qaala xadaanaa khaalid can khaalidi can cikrimata can ibni cabaasi ana الnabiya salى اllahu عalayh ali waslama qaal nebigu waxa uu yihi huwa fii qubati lahu qubad markaa nebigu ou lahaa isagoo ku sugan yowma bedrin maalintii beder anshuduka cahdaka ballankaagii baan ku weydiisanayaan kaa dalbayaa wa wacdaka iyo yabohaagi allaahuma ya allahu allow in shi'ta haddaad doonto lam tucbad bacda alyowmi abadan maanta kadib lagu caabudi maayo weligaa faakhada abuu bakrin biyadihi abuu bakr nebiga gacantiisii buu qabtay wa qaala xasbuka yaa rasuula allah faqad alxaxta calaa rabbika wa huwa fi dirci nebiguna markaa diriciisii oo wato cambuurbereedkiisii fakharaja waa soo baxay wahuwa yaquulu sayuhzamu اljamcu wayuwalluuna اdubur bal isaacatu mawciduhum wاsaacatu adhaa waamar ayb suuraة الرaحmaan waqaala mujaahidu mujaahid waxa uu yihi bxusbaan ka xusbaani الraxaa shiidka wareegiisa oo kale yani shiidka meesha wax lagu shiidaayo sida ay ugu wareegto mooyaha ama meesha yani weelka wax lagu shiidayo alaa ay ku dhex jirto waxa la shiidaayo uu ku dhex jiro sida uu ugu wareego oo kale ayay u wareegaan way qoraxda iyo dayax ayb washamsu walqamaru bixusbaan ka xusbaani raxaa shiidka wareegiisa oo kale iyay wareegaan wa qaala gayruhu geyrkii waxa uu yihi waaqiimu lwasna mujaahid geyrkii waxa uu yidhi waaqiimuu toosiya alwasna miisaanka yuriidu wuxuu u jeedaa lisaana almiisaani miisaanka carabkiisa yani miisaanka carabkiisa iska toosiya ayb oo miisaanku marka laba wax lagu kala cabiraayo carab ayuu leeyahay carabkaa marka toosiya oo yownan kala badnaanin ayb wاlcasfu baqlu zarci zarca balkiisa waa nam zarca yani xabadda galley ama masadi ama qamadi waxay doontaba ha ahaatee balkeeda wاlxabu dulcasfi wاrayxaan wاlxabu xabadii ama galley ama masadi waxay ahaataba dulcasfi balka u saaxiibka ayd casfiga marka waa balka xabaddu ay ku dhex jirto idaa qudica minhu haddii laga gooyo shay-un wax qabla an yudrika inta aanu inta uunan isgaa intaunan kaamil noqonin xabaddu intaynan kaamil noqonin haddii laga gooyo marka la gooyo balkaas la jaro la gooyo ama yacnii qobkaas cagaaran ee markaa yani cawska oo kale ah ku dahaaran la gooyo ayaa casfi la yidhaha fadalika kaagaasi alcasfu waay ayb wاrayxaanu risquhu waay waa risqiga ayb waa risqiga oo ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey inuu yidhi kulu rayxaanin fi lqur'aani fahuwa risqun rayxaan kasta oo qur-aanka ku jirta waa risqi ayaa laga wadaa xasanulbasri iyo ibnu zayd iyona waxay dhaheen huwa rayxaanukum اladii yushamu waa reexaantan la carafsado xasanulbasri ayg saasay dheheen ibnu cabaasna wuxuu yihi alreexaanu huwa risqu waa risqi un wاlxabu xabadda alladii midda yu'kalu minhu laga cuno ka laga cuno galley masaga ama qamadi waxay doonta ha noqoto wاlrayxaanu fii kalaami اlcarabi alrisqu waaye wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen alcasfu yuriidu wuxuu u jeedaa alma'kuula waxa la cuno min alxabi laga cuno wاrayxaanuna annadiiju midka bisil aladii lam yu'kal aan la cunin weli wa qaala gayruhu alcasfu waraqu اlxindati qamadiga yani caleenta uu ku dahaaran yahay balka oo kale u ah ayb waa xindada caleenteeda qamadiga caleentiisa wa qaala daxaaku alcasfu atibnu waay waagada waay tibniga marka xoolaha la siiyaa soo maha ayb xoolahaa la marka wuxuu leeyahay isaga daxaag tibnigana xoolahaa la siiyaa waagada ka kalena yani wixii kalena dadkaa cuno ayb inta wa qaala abu malikin alcasfu awalu maa shaykan ugu horeeyo oo yambutu dhalanayo marka geleyda la duugo wax ugu horeeya soo dhalanayo bud soo dhahayo tusamiihi nabatu dadka beero qodatada waxay ku magacaabaan habuuran habuur ayay ku magacaabaan nabat waxaa la yidhaha dad cajam ah oo ayagu aan carab ahayn oo beeraha aada ufa u fasho oo beeraha yaqaanaa yaa la yidhaahdaa iyagu mar waxay ku magacaabeen habuuran ayb wa qaala mujaahidun waa balka un anagu balan ahnaa soo maa bal marka geleyda yani la abuuro oy soo dhalato waxa jiridda camal u ah oo marka ay kala baxayso sabuulku uu ka dhalanayo hadhow balay iska noqonaya soo maa waayo waqaala mujaahidu alcasfu waraqu اlxindati meeshaan mar walba maxaa ka jiraan ayb waqaala mujaahidu alcasfu waraqu اlxindati xindada caleenteeda warayxaanu risqu intaa casfigiibu uga baxay wاlxabu dulcasfi wاlxaba dalcasfina waa la akriyey ibnu caamira akriyey qaariga reer shaam ayaa akriyey wاlxaba wakhalaqa allo soo qadara markaas wakhalaqa alla wuxuu abuuray alxaba xabada ayuu abuuray dalcasfi xaal ay u saaxiib tahay bal saasuu noqona marka wlmaariju allahabu weeyaan maarij waxaa la yidhaha allahabu ololka holaca alasfaru jaallaha ah walakhdaru cagaaran alladii yaclu naara dabka ka kor noqdo idaa uuqidad marka la huriyo dabka la shido dab marka la shido waxa jaallaha ee korkeeda ka ka huro maxaa la dhahaa holac waaye soo maha waa holac ama olol qof walba siduu u yaqaan ayb min maarijin min naar u rabaa marka inuu fasiro wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen can mujaahidin rabu lmashriqayni rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayni labada qorax soo bax rabbigood mararka qaarna falaa uqsimu birabi lmashaariqi baa la la jamcina mararka qaarna waxaa la yidhaha rabu lmashriqi wاlmaqribi makaanu qorax soo bax laba meel oo qoraxdu ka soo baxdo marna meelo badan ay ka soo baxdaa la sheega ayb rabu lmashriqayni lishamsi labada mashriq marka yaa iska lene lishamsi qoraxdaa iskale fi shitaa'i waktiga shitaha qabowga lishamsi qoraxdu waxay leedahay fi shitaa'i xilliga qabowga mashriqun meelay ka soo baxdo wa mashriqun ayay leedahay fi sayfi waqtiga jiyani xagaaga ah ama jiilaalka ee kulaylka badan haddaad fiiriso marka waqtiga jiilaalka iyo waqtiga yani xagaaga iyo qoraxda meesha kasoo kala baxayso waa kala yar duwan tahay iyadoo bari ka soo baxdo qoraxda jihadan ka soo baxdo ayay marna hortaaday mare marna geeskaaday gadaashaaday mare marna waa kugu aadan tahay garabkaaga ku aadan aadanaani marka mashaariq kala duwanay ka soo baxee qoraxda halkan hadda adig aad ka soo jeedid markaad taagan tahay qoraxda mararka qaar hortaaday ka soo baxee oo bari ah marna gadaashaaday mare soo maaha marna korkaagay soo mareen madaxaagii hadhuu kusoo aaday marka dambe mashaaricda marka marka la taniyeynayo waxaa laga wadaa mashriqu shitaa iyo mashriqu sayf wa rabu lmaqribayni maqribuhaa fi shitaai wasayfi laa yabgiyaani ayb ayb maraja lbaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakun laa yabgiyaan laa yakhtaliaani iskuma darmaayaan labada dab ee la sheegaayana waxaa akaru mufasiriin ay ku fasiraan webiga macaan biyihiisu ay macaan yihiin iyo badda oo dhanaan meesha isaga darmaan xaajiz ayaa ku yaa yaa waana isku darmaayaan waana kala teedsan yihiin ayb oo marka waxaa ku jirto cibraa ku sugan bacdu lmufasiriinna waxay dhaheen baxru faris iyo baxru ruum allahu aclam marka baxru faris baxr rome waxaa laga wadaa atlantic oceanka dadweyntan oo atlantiga waa baxru ruum waay iyo dhankaas midda jirto xaggaas baxru farisna waa badweyntan hindiya ile faris iyadaa bad u ah un badwe badweyntan hindiya unbaa bad u ah labadooda marka meesha isaga darmaan ayb meesha isaga darmaan marka xaggey noqonay marka waa junuub afriqiya waa junuub afriqiya waa cape town ayb tanna xaggaasay ka imaaneen middaan xaggaanay ka imaaneen isku darmaayo labadii bad marka meesha isaga darmaan bacdu mufasiriina saas dhahaya laakiin waxay u badan yihiin almaa alcadbu iyo walmaa lmaalix biyaha dhanaan iyo biyaha macaan isku darkooda ee taasna meelo badana isaga darmaan biyaha webiga iyo biyaha badda meela isaga darmaanoo badan baa jiraan ayb ayb laa yabgiyaani laa yakhtaliطaani almunsha'aatu walahu ljawaari اlmunsha'aatu maa rufica waa wixii la kor yeelo qilcuhu shiraaciisa wixii la kor yeelo waay oo min asufuni doomaha ah doonta shiraaceeda kor loo qaado shiraac loo yeelo doomaha waagi hore shiraaciyaa loo yeeli jiray shiraacaas marka weeyaan walahu ljawaari اlmunsha'aatu fi lbaxri kalaclaam maa rufica waa wuxuu la kor yeela qilcuhu shiraaciisa min asufuni doomaha ah faamaa maa lam yurfac waxaan la kor yeelin qilcuhu shiraaciisa falaysa bimunsha'aatin maaha wa qaala mujaahidu mujaahid waxau yihi kalfakhaari kamaa yusnacu sida loo sameeyo alfakhaar dheriga dhoobka sida loo sameeyo ashuwaadu yursalu calaykumaa shuwaadun min naarin wanuxaasun falaa tantasiraan wanuxaasu asufru waa nuxaasta yusabu calaa ru'uusihim madaxyadooda korkooda lagu shubayaa fayucadabuuna bihi waa lagu cadaabayaa waliman khaafa maqaama rabbihi ayb qofkii rabbigii hor istaagiisa ka cabsada maxaa laga wadaa yahumu wuxuu haminayaa bilmacsiyati macsidii buu ku haminayaa fayadkuru اllaha caza wajala allow xusayaa fayatrukuhaa markaasuu macsida iska dhaafaya qofkaas macsiduu ku fakaraa allow xasuusanayaa waa iska daynayaa macsidii ninkaas wuxuu ka cabsaday rabbi maqaamkiisa iyo soo hor istaagiisa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan mudhaamataan sowdaawaani laba madmadow min arriyi yacni cukanaan darteed markaysay biyaha uga dhargeen ayay intay cagaar noqdeen cagaar markaa aada cagaar cagaarkiisu ou tib u yahay cagaarku markuu cagaarnimada ka bato madoobuu usoo dhowaana iftiinkii waa kasii baxaas oo maaha marka mudhaamataani taasaa loo jeeda ayb oo doogga ka baxaayo waa doogdoog marka salsaalin ayb khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar diinun dhoobo waayo khuliqa biramlin ciid lagu daray waa dhiiqo ciid lagu daray fasalsala markaa yacni uu jiidjiidmay ama uu dhowdhowleeyey uu sawdeeyey kamaa yusalsilu lfakhaaru sida dheriga ama dhoobku marka gacanta lagu dhuftaa oo u dhowdhowleeyo u sawdeeyo wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa mumtinun mid yacni shiir u saaxiiba yuriiduuna bihi waxay ula jeedaan salla yuqaalu salsaalun ayaa la dhahayaa kamaa yuqaalu sara albaabu cinda aliqlaaqi albaabkii baa xirmay marka la xiro agteeda wa sarsara milu kabka milu kabkabtuhu yacni kababtuhu sida loo yidhaahdo yani dhoobo marka dhiiqo jiidjiidmayso ayb ama oo doorsoontay midabkeedu ama in la yidhaha dhiiqo marka dhoobo u saaxiib ah shanqar leh waa markay qallashay shanqar yeelanayn ayb ayb wa ama alcarabu ayb fiiha faakihat wanakhlun warummaan meeshaa fiir marka waxaa laysku cadfay faakihadii waxaa lagu cadfay wanaklun timirtii warummaanun iyo rumaanka wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laysa arumaanu rumaanku ma aha iyo wannaklu geed timireedka timirta bilfaakihati faakiha maaha wax lagu faakihaysto bacdigaas marka waxuu ka wadaa baa layidhi abu xaniifa oo kutubta xanafiyada waxaa ku jirta qofku hadduu dhaarto uu yidhaahdo wallaahi baan ku dhaartaye maanta wax faakiha ama cunaayo hadduu dhaho rumaan haddii uu cuno ama uu timir cuno faakiha ma cunin mana dhaar furin ayay dhahayaan aayaddaanay keenayan marka fiiha faakihatun wanaklun warumaanun lianna faakihadiiba waxaa lagu cadfay wanaklun warumaanun walcadfu waalaslu fi lcadfi almugaayaratu cadafkuna asal wuxuu ku yahay inay labada laysku cadfaa inay kala duwan yihiin laba shay iskumida layskuma cadfo ayb laakiin culimada waxay ku jawaabeen waa min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam shay khaasoo caam lagu cadfay waxay leeyihin jumhuurku timirta iyo rumaanku labaduba faakihaday ka mid yihiin marka waa khaas lagu cadfay caam faakihadaana caamsan qaar baa marka waxay yidhaahdeen faakiha caam maba ahanba lanna annakiratu fii siyaaqi اlihbaati nakiradu haddii ay ba ihbaat dhacdo cumuum ma faa'iideyso markay nafyi dhacday faa'iideysa cumuumku waxaa la yidhaha annakiratu fii siyaaqi اnafyi ow shibhi nafyi tacumu laakiin annakiratu fii siyaaqi اlihbaat cumuum ma keenayso ilaaq iyo wax lamida inay yaado waa laga yaabaa marka see loo dhahay min cadfi اlkhaas cala alcaam maba yaalba caam meeshaani waxaa la yidhi marka sax waaye qaacidadaas laakiin waxaa la yidhaahdaa annakiratu fii maqaamin fii maqaamin fii maqaami اlimtinaani fii maqaami اlimtinaani tacum nakirada haddii la sheego fii maqaami اlimtinaan yacni ku gallad sheegasho iyo yacni nicmada alle markuu alle nicmadiisa sheegaayo uu ku gallad sheeganayo bani aadamka haddii shay nakiro ah siyaaqaas oo imtinaanka uu ku yimaado tacumu iyadoo kalena waa badan tahay ayb tan hadda marka saas u ahay leanna alla waa waa ku gallad sheegtay fiiha jannada waxyaabihii uu ku siiyey ayuu min baabi alimtinaan ayuu ugu sheegay saa darteed marka cumuumku meeshaas uuga jiraa ayb marka wanaqlun iyo warumaanun waa min cadfi اlkhaas cala alcaam ayb وأma الcarabu carabta fainahaa tacuduhaa waxay ku tirisaa carabtu faakihatan ayay ku tirisaa naqliga iyo rumaanku ka qowlihi caزa wajala bay la mid tahay xaafiduu calى الصalawaati والصalaaةi الwusطىa salaadaha ilaaliya la yidhi iyo salaada dhexe waxaa laleeyahy salaada dhexe iyo salaadaha isku mid maahan mia salaada dhexe salaadaha ka mid maahan maa la dhahaya ma la dhahayo tanna sidii oo kale fiiha faakihat wanaqlun warumaanun nakliga iyo rumaanku faakihada ka mid ma aha ma la dhahaayo sida aan loo dhehaynin salaatulwusطaa salaadaha ka mid ma aha sida aan loo dhehaynin oo kale meeshaas marka de meeshaan cumuumku waa muuqdaa laakiin xaafiduu calى الصalawaati lanna al ayaa la geliyay ashaasaa cumuumka halkan keenayso laakiin fiiha faakihatun wax ala kuma jirto cumuum cumuumkaasaa war laga keenay warkaasna sidii aan sheegnaa lagu jawaabay faamarahum wuxuu amray bilmuxaafadati calى kuli salawaati in la ilaaliyo uma acaada alcasra casarkii wuu ku celiyey tashdiidan lahaa adkayn oo adkaynaya darteed kamaa uciida anaklu warumaanu sida nakliga iyo rumaanka loogu celceliyey ومثلhaa waxaa la mida buu yihi bخاarي ألم tرa أن الlaha يسجد lah maن في السماawaaتi وmaن في الأرض ثuma qaala wuxuu yihi وkaثيiر miن الناasi in badanoo dadka ka mida yaa alla u sujuudo وkaثيiر xaqa عalayhi الcadاab oo hadda marka وkaثيiر miن النaasi sow ka mid maaha man في السamaawaati واlأrض man في السamaawaati وmaن في الأrض dadkan wakahiiru min annaas laleeyahy waa waman fi lardi idin la waayo haddana waa laysku cadfay soo ma arkaysi aa min cadfi اlkhaas calى alcaam waqad dakarahum fii awali qowlihi man fi الsamaawaati waman fi اlardi buuna ku sheegay wa qaala gayruhu gayrkii waxa uu yidhi afnaanin dawaata afnaan agsaanin laamo u saaxiibo wajana اljannatayni daan maa yujtanaa waxa la gurto waa la goosto qariibun waa dhow yahay waxaa la goosanayo ayb wa qaala alxasanu xasan lbasri waxa uu yidhi fabiأyi aalaai nicamihi aalaa'ihi nicamihi nicmooyinkiisa tee ahoo ayaad jinni insi oo tukadibaani aada beeninaysaa wa qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi rabbikumaa tukadibaan yacni اljina walinsa tahniyadaas jinniga insigaa laga wadaa وqاaل أbو الdرداء kula yومi huwa fيi شhأni ayb kula yومi maalin kastaa huwa fيi شhأni شhأni ayuu alle ahaaday dhexdiisa شhأnigu marka waa maxayna يغfiru dنبا dmbi buu dhaafayaa وaيkshifu karban murug ayuu feydayaa wayarfacu qowman qolow kor u qaadaya wayadacu aakhariina kuwo kalou hoos u dhigaya yacni mar kasto maalin kasta alla subxaanahu wa tacaala sha'ni ayuu abuurayaa wax uu ogaa uu qadaray looxu maxfuudka ku qoray ayuu soo bixinaa oo bannaanka soo dhigaan soo ma fahmin berri hadda adiga haddaad noolaato waxa aad heli doonto waxa aad samayn doonto alla waa og yahay waa qoray looxu maxfuudkuu ku qoray berri marka la qorana waa soo bixina berri hadday waktigeedu tahayna alla subxaanahu wa tacaala berridiibu u abuurayaa shaygii uu keenaya oo waaya macno weynaa marka ku jira wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi barzakhun xaajizun teed waayo alanaamu alkhalqu waa makhluuqaadka oo dhan nadaakhataani fiimaa caynaani nadaakhataani fayaadataani shub maayo duljalaali dulcadamati weynida u saaxiibka ah wa qaala gayruhu maarijun ayb khaalisun weeyaan min annaari mid barax tiran oo min annaari dab ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa maraja alamiiru raciyatahu wuxuu banneeyey ninkii madaxda ahaa raciyatahu shacabkiisii ayuu baylah ka dhigo cidlo ayuu ka dhigay waa khaalis buu ka yeelay marka maxay ka khaalis yihiin madax iyo xukun idaa khallaahum haddii uu uga tago yacduu bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kale uu ku xadgudbaayo maraja amru nnaas ayaa la dhahay dadka arrinkoodii waa isdhexgalay kelimad marajadu fasira moogta ayb ninka amiirkaa ee madaxdaa markuu dadkii uunan u kala gar garsoorin dadkii uunan kala celinin faraha uu isaga qaado oo dadku ay isku xadgudbaan ayaa la yidhaha maraja amru nnaas maraja alamiiru raciyatahu amiirkii wuxuu khaalis ka dhigay oo isu baneeyey raciyadiisii iyo shacabkiisii ayb mariij oo suuratu qaaf ku jirto fahum fii amrin mariij mukhtaliqin arin isdhexyaacsan maraja ay ikhtalad marka kelimadda macnaheedu saas xadiidka cabdullahi bn camr bn caasna waa ku jirtay kayfa bika kayfa anta ida baqiita fii xuhaalati min annaasi qad marajat cuhuuduhum wa amaanaatuhum fakanuu haakada washabaka bayna asaabicihi cabdullahi bni camarow ka waran haddaad ku dhex noolaata dad qoom ballantooda iyo ammaanaadkoodu ay isdhex gashay oo sidaan isku noqday saas iskugu mirqay marajat cuhuuduhum tawaataaikhtaladad cuhuuduhum sanafrugu lakum sanuxaasibukum waan idin xisaabi doonnaa waa macnaheeda ee waa idiin soo faaruq noqonaynaa maaha hadda ilaahay ma mashquulsana ayb oo yacni alla intuu shay ku mashquulo mid kalena uu ka mashquulo waxaas ma qaba ma jiraan sanuxaasibukum laa yashqaluhu shay-un shay mama shuqliyo can shay-in shay kama kama shuqliyo wa huwa macruufun fii kalaami alcarab luqada carabtana waa lagu yaqaanaa tacbiirkan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa laatafaragana laka warniga waa kuu soo faaruq noqonayaa wamaa bihi shuqlun isagoo wax shuqla aan haynin qofkii adoo meeshaan iska fadhiyo oon mashquulsanayn oo shuqul ounan ku haynin ayaad leedahay hebel waa kuu soo faaruq noqon doonaa waciid waaye marka nacam waciid waay waciid yaquulu wuxuu dhahayaa la'aakhudannaka calaa giratika warnigow adoon iska jirin baan ku qaban doonaa waa macnaheeda soomaaliga xataa waa iska noocaas adoon mashquulsanayn baa qof waxaa leedahay waa kuu soo socdaa waa kuu soo faaruq noqon doonaa aan kuu soo gacan banaanaado adoo iska gacan banaan yani waxaa ka wadaa aan ku gacan banaanaado yani waxbaa shaqan kaa qabanaayo ayb kelimaadkan buu marka suuratu araxmaan uu ka sheegay ayb baabu qowlihi wmin dunihma janataan qala xadaثna cabdالlahi bn abi اlأswad qala xadaثna cabdالcaزiز bn cabdالsamd alcamiyu qala xadaثna abu cimran aljawniyu can abi bakr bn cabdالlahi bni qays can abihi cabdالlahi bn qays wa abu musa alأshcari ana rasuula اlah sal ه slam qaal janataani min fidaة laba beerood ama laba janno oo min fidatin ka samaysan fida aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiihimaa waxa ku dhex jiraba ay fido yihiin wa jannataani laba janno oo min dahabin dahab ka ahaatay aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiihimaa waxa ku dhex sugan oo ku dhex jiro oo dhexdeeda ah dhexdooda ah dahab ay yihiin wamaa bayna alqowmi qoomkaa jannada ku jiro iyo wa bayna an yanduruu inay fiiriyaan ilaa rabbihim rabbigood inay fiiriyaan dhexdooda ma ahaanin ilaa ridaau lkibri kibirka yacnii ri- ri- xijaabkiisa ma ahaanin calaa wajhihi oo alla wejigiisa uga xijaaban fii jannati cadnin negida jannadeeda dhexdeedana ay ku sugan yihiin yacnii xijaabka allah buu iska qaado waa arkayaan ayaga iyo rabbigood aragtidiisa xijaabkaas unbaa udhexeeya markuu alle xijaabkaa iska qaadana way arkayaan wejiga alle ayb baabun ay hada kani baabun baab marka fii janati cadnin jaari majruurkaas waa fii mowdici اlxaal qoomkaa laga xaalayna fii janati cadnin xaal ay ku sugan yihiin qoomka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xuur maqsuuraat fi اlkhiyaam waqaala bnu cabaasi alxuuru asuud اlxadaqi isha meesha wareegsan kuwa ay madow madowdahay waa cadcad yihiin ishooduna waa madowdahay meesha isha yani wareegeeda waqaala mujaahidu maqsuuraat maxbuusaat la xabaasay oo yani wasaq inay taabatay iyo wax kale inay taabtaan iyo nasi uu taabtay laga laga xabisay qasarna way ilaa way koobeen darafahunna araggooda waxay ku xabiseen iyo anfusahunna iyo nafahooda calaa aswaajihina nimankooda korkooday ku xabiseen qaasiraatun weeyaan kuwa yacni araggooda xabisay oo nimankooda un keliya uu ku egyahay laa yabgiina ma doon ma ma dalbayaan oo ma doonayaan hayra aswaajihina nimankooda waxaan ahayn qال xdثna محمد بن المثنى هو أbو موسى الزمن qال xdثnي cبدالعزيز بن cبدالصمد qال xdثna أbو عمران الجوني عن أbي بكر بن cبدالله بن قyس عن أbيه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qاaل إna في الجنة khayمة جannada waxaa ku sugan teendho min لuؤلuأة مujawaفaة laga sameeyey jawharad yani laga bixiyey calooشha carduhaa situuna miilan ballarkeedu waa lixdan mayl fii kulli zaawiyatin minhaa laab kasta oo iyada ka mida ahlun ayaa ku sugan xaasas maa yarawna ma arkayaan alaakhariina kuwa kale ayb yatuufu calayhim اlmu'minuun mu'miniinta ayaa ku wareegaan markaayb waa xuur lciinti wajanataani min fidatin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa wajanataani min kada aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa wamaa bayna alqowmi wabayna an yanduruu ilaa rabbihim ila ridaau اlkibri calى wajhihi fii janati cadnin iyagoo ku sugan suuraة اlwaaqica bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waqaala mujaahidu rujat zulzilat idaa rujat اlardu rajaa dhulka haddii la gilgilo gilgilid busat busat اljibaalu basaa futat la burburiyo waay walutat la burburiyo kamaa yulatu sawiiqu daangada sida loo shiido oo loo burburiyo almakhduud fii sidrin makhduud wa طalxin manduud makhduud marka waxay tahay laa shawka lahu qodax aan lahayn la qodax bixiyey manduud almawzu waa mawska wاlcurubu curuban atraaban almuxababaatu ilaa aswaajihina kuwa nimankooda la jeclaysiiyey ma nimankooda isjeclaysiiyo hullatun ummatun weeyaan ummad yaxmuum wadillin min yaxmuum yaxmuum marka waa dukaanin qiiq aswada madow hoos qiiq madow ka ahaaday yusiruun wa kaanuu yusiruuna calى اlxinhi اlcadiim yudiimuuna waxay daa'imi jireen alhiimu alibilu الhimaa waa geela ooman geela haraaban ayaa la yidhaha alibilu الhimaa alhiim ayaa la yidhaha fashaaribuuna sharba alhiim way cabayaan marka yacnii geela haraadku yani jiran ee mar walba haraadka un ou hayan dhargeynin oo aan haraad baxaynin oo kale sidiisaasay wax u cabayaan marka lamuqramuun inaa lamuqramuun lamaluumuuna kuwa la eedeeyey ayaan nahay madiiniin falowlaa in kuntum gayra madiiniina muxaasabiina kuwa aan la xisaabaynin haddaad tihiin rawxun jannatun wa rakaaun janno iyo baarwaaqo wa rayxaanun arayxaanu risqu risqi wa qaala gayruhu tafakkahuun fadaltum tafakkahuun tacjabuun aada la yaabaysaan curuban musaqalatan ayb waaxiduhaa caruubun weeyaan mihlu sabuurin wa subur yusamiiha ahlu makata alcaribatu bay dhahaan wa ahlu lmadiinati alghanijatu ayay yidhaahdaan wa ahlu lciraaqina alshakilatu naagaha marka nimankooda isjeclaysiiyo ayb curubantaasu marka dib ugu soo laabtay ayb riwaayada marka abidar laakiin ma ku jirta intaan ay ka dhacday tan wanunshiakum fima laa taclamuun ay fii ayi khalqin nashaa abuuris kastoon doonayno ayaan idinka haysiinaynaa waalkuubu laa aadaana laa aadaana lahu dheg ma leh ayb walaa curwata yani meel laga qabto dheg oo kale a ma leh walabaariiqu abaariiqdu ibriiqyaalka dawaatu اlaadaani waa kuwa dhagaha u saaxiibka leh iyo wlcuraa ya yani sidada meesha laga qabto wa maskuub wamaa-in maskuub jaarin biyo shub maayo wa furushin marfuuca bacduhaa fowqa bacdin qaarkeed qaarka kale ay isa saarsaariin mawduunatin mansuujatin la sameeyey waay wa minhu wadiinu naaqati hasha suunkeeda wa qaala fii khaafidatun raafica khaafidatun saacadda midii raaricinaysa waaye liqowmin qolo ila naari bay u raaricine raaficatun weeyaan liqowmin qolay koryeelaysa ila ljannati bay u koryeelaysa mutrafiin mumattaciin waa loo raaxeeyey maa tumnuun hiy nudafu waa maniyaalka yacni fii arxaami الnisaa naagaha riximkooda dhexdooda ah lilmuquwiin lilmusaafiriin musaafiriinta wamataacan lilmuquwiin ayaa laga dhigay geedkaas malag iyay ka samaysanayaan ayb oo dab iyay ka hursanayaan ayb walqiyu alfaqru dadka fuqarada xaajada u saaxiibka mataaca lilmuqwiin lilmusaafiriin lilmuqwiin lilfuqaraa inta bimawaaqic الnujuum falaa uqsimu falaa uqsimu bimawaaqic الnujuum bimowqic الnujuumna waa la akriyay bimuxkami الqur'aan qur'aanka kiisa la sugay wayuqaalu bimasqit الnujuumna waa layihaha meesha ay xidiyuhu u dhacaan idaa saqadna kolkay dhacaan wamawqicuna waa waaxidu isku mid waayo qiraa'o kala falaa uqsimu bimowqici nujuum dhahayso mudhinuun mukadibuuna aada beeninaysaan milu low tudhinu fayudhinuun fasalaamun laka ay musallamun laka mid la nabadgelin yaa kuu sugnaatay inaka adiga min asxaabi اlyamiin yaa tahay inaka loosoo qadaraa buu rabaa inuu kuu sheego waulqiyad waa layska laaqi yeelay ina inadii waa la xadfay wa huwa macnaaha macnaheedana waayo kamaa taquulu saa u leedahay anta musadaqun musaafirun waawbow noogu dhigay anta musadaqun wa musaafirun buu yidhi laakiin mithaalka anta musadaqun musaafirunaa munaasib u ah ya saasaa fiican lanna aayaddu moogtahay wamaa in kaana min asxaabi اlyamiini فسلاam لaka min أصxaabi اليميina la yihi faسلاam laka وmin أصxaabi اليميin lama dhihin anta musadaqun musaafirun can qaliilin markii la yidhaaho kale macnuhu wuxuu noqonayaa anta musadaqun aduu waxaa tahay mid loo rumeeyo inaka adiga inaad tahay musaafirun mid safraayo can qaliilin yani mardho waktigaa yar ka bacdi marka waa musaafiruntaas baa waxaa loo qadaraa ina iyo isimkeeda anta musadaqun inaka musaafirun can qaliil ama anaka musaafirun can qaliil ida kaana qad qaala haddii uu yidhaha inii musaafirun can qaliilin haddii uu ku yidhah warkaasuu ku yidhi markaasaad leedahay anta musadaqun musaafirun maxay ka dhigantay anta musadaqun adiga waa lagaa rumeeyey mid lagaa rumaysta baa tahay anaka musaafirun inaa adiga safrayso wqad yakunu kaducaai lahu ducaa inay iska tahayna waa laga yaabaayo fasalaamu laka aada nabadgeshid naam inay saasoo kale ka qowlika aad tiraahda fasaqiyan min arijaali ayb fasaqiyan min arijaali yani allah ku waraabiyo kale in rafacta asalaama haddaad kor aada goddo fahuwa min adducaa fasalaamu laka min asxaabi diin yani nabadgelyaha kuu sugnaata adiga tuuruun tastakrijuuna aada la baxaysaan waay awraytu awqadtu waan huriyey waay lagwan baailan waay ta'hiiman kadiban waa been laa lagwun fiiha laa law ayb ta- lagwi iyo yani waxaasoo dhan ma laha ayb kalimaadkaasuu marka tilmaamay baabu qowlihi wadili mamduud hoos la taagay qaala xadaثana cali bn cabd الlaahi qaala xadaثana sufyaan can abi الzinaad can اlأcraji can abi hurayraةa radi اllahu canhu yablugu bihi الnabiy salى اllahu عalayh ali wasalama qaal ina fi اljanati jannada waxaa ku sugan dhexdeeda shajaratan geed yasiiru raakibu ninka fuushanay ou soconaayo fii dilihaa hooskeeda uu ku soconaayo miata caamin boqol sano laa yaqdacuhaa uunan goynaynin hooskeeda waa geedda duubaa la yidhaha duubaa waqra'uu akhriyay in shi'tum haddaad doontaan wadillin mamduudin wadillin hoos dhexdiisay ahaanayaan ahlu jannaha mamduudin la taagay dherir badan boqol sano yaa la soconaa mana yar dhaafaya suuratu alxadiidi wاlmujaadila بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه kuwa dhexdiisa laidinku cimri siiyey min الظulمaaتi ilى النuuri min الضaلاaلaةi ilى الhudaa فيihi bاs شhadيid ومanaaفicu للناas birta waxaa ku sugan baas adag iyo وmanaaفicu للناas dadkana manaafic baa ugu sugan ayb junة gaashaan iyo وsilaaxun iyo hub waay marka manaaficdooda waa in gaashaan laga dhigto duruucdii amburbireedka silaaxna waa dabaas waa hubkii asagana waa laysku dilaa kawda laysugu haya na waa bir waxaan laysku dilaya tooreedu waa bir seefta biray ka samaysan tahay xabaddu waa bir mawlaakum wlaa bikum hiya mawlaakum hiya iyadaa mawlaakum midda idinku habboon ah waay awlaa bikum iyadaa idinku habboon jahanamo ayb ayb yunaaduunahu alam nakun macakum qaaluu bala walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaradkum اlamaaniyu xataa jaءa amru اllahi wagarakum biاllahi اlgaruur falyowma laa yu'khadu minkum fidyatu walaa min aladiina kafaruu ma'waakum الnaaru hiya mawlaakum meeshaas awlaa bikum naartaasaa idinku habboon idinka ayb unduruunaa intadiruunaa na suga ayb ayb lianlaa yaclama ahlu lkitaabi liyaclama ahlu lkitaabi ahlu kitaab say u ogaadaan lianlaa marka laam laadu waa zaa'iday noqonay marka laakiin tawkiid macnihiisay wadataa lianlaa yaclama ahlu lkitaabi an laa yaqdiruuna calaa shay ay liyaclama ahlu lkitaabi waay yuqaalu waxaa la yidhaha aldaahiru calaa kulli shayin shay kasta korkiisa cilman ayuu ku ahaaday yuqaalu waxaa la yidhaha alظaahiru huwa اlأwl واlآakhiru wالظaahiru buu ka fasiraa calىa kuli shayin shay kasta korkiisa cilman ogaal kiisaba ahaaday wاlbaaطinu calىa kuli shayin cilman yani hoos iyo korba wa- gudahaaga iyo korkaaga kulli alla waa ogyahay de xadiid kalena waa ku aayaddu tafsiirkeeda xadiid muslim ku sugan baaba tilmaamayo ah, allahuma anta alظaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaaطinu falaysa duunaka shay suuraة اmujaadila waqaala mujaahidun yuxaaduuna yushaaquuna allaha alla khilaafayaan kuwa alla khilaafayaan kubituu ukhzuu la duleeyey kubituu ay ukhzuu waa la duleeyey min alkhizyi istaxwada halaba waxaa ka haalib noqdo ka shaydaankii baa ka adkaaday labadaas ka eray buu ka fasiray suura saddexdaas eray yuu suuradda ka fasiray xadiid marka tarjamada yani xadiid waxaa ku keenayna ma jiro tafsiirka dhexdiisa oo isaga calaa shardihi ah suuraة اlxashri بسم الله الرحمن الرحيم الجلاء الإخراج بحل من أرض إلى أرض طيب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء سوى وقحل laga bixiyo dhulkan laga qaxiyo ilaa ardin loo kiciyo baabun hay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaثana moxamed bnu cabdiraxiim huwa saaciqa qaala xadaثana saciid bnu sulaymaan qaala xadaثana hushaymin qaala akhbarana abu bishrin عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس sورة التوبة قال wxau yihi التوبة هiي الفاaضحة suuradda sورaة التوبة waa sورaة الفاaضحة l waa midii ceebaysay منaaفiqiinta mا زاaلت ma aynan ka tegin تنزiل inay soo degayso ومiنهم ومiنهم suuradda waa ka buuxdeed ومiنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزka في الصدقات ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم ومنهم ومنهم ayb ayb xataa danuu ilaa ay maleeyeen annahaa lam tubqi axada inaynan axad baaqi yeelin minhum iyaga ka mida ilaa dukira fiiha waa lagu sheegay in lagu sheegay in lagu sheegay maaha ilaa ay sidaa ay u maleeyeen qaala waxau yihi qultu waxaan ihi suuraة اlanfaal qaala naزlat fii badrin iyada baderay kusoo degtay shanigeeda qaala qultu suuraة اxashri qaala naزlat fii bani nadiir reer bani nadiir iyay kusoo degtay oo qoladaasay ka sheekeynaysaa qaala xadaثana alxasan bnu mudrik qaala xadaثana yaxya bnu xamaadin qaala akhbarana abu cawaanata wahuwa اlwadax bnu cabdillaahi اlyashkuriyu can abi bishrin can saciidi qaala qultu libni cabaas radia اllahu canhuma suuraة اlxashri qaala qul suuraة nadiir dheh ibn cabaas saas ku magacaabi jiray marka baabu qowlihi maa qaطactum min liinatin naklatin waa geetimireed maa lam takun liinadu waa intaynan noqonin cajwatan cajwo ow barniyatan waa noocyo timirta ka mida cajwo iyo barniye intaynan noqonin liina ayaa la yidhaha qaala xadaثana qutaybatu qaala xadaثana leyثu can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka xaraqa wuxuu gubay nakla bani nadiir waqaaca waana googooye wahiya albuwayratu waa buwayradii midii ku taallay faanzla allahu tacaala ma qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calى usuuliha fabiidni اllah waliyukhziya alfaasiqiin kitaabu lmagaazi baan kusoo marnay ayb baabu qowlihi ma afaء allahu calى rasuulih qaala xadaثana caliy bn cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaثana sufyaan غyr mرة عن cمr عن الزهري عن mالك بن أوس بن الxdثان عن cمر رضي الله عنه qاaل kانت أمواaل بني النضيr waxay ahayd مima أفاء الله عalى rasuuلihi waxuu alle rasuulkiisa usoo celiyey gaalada uga soo celiyey مima lam yuujif waxunan aynan ku kicinin almuslimuuna muslimiinta calayhi korkiisa bikaylin farda aynan ugu kicinin walaa rikaabin iyo awr midna fakaanat lirasuuli اllahi sal ا slama khaasatan nebiga ayay u ahaatay si gaar ah yunfiqu calaa ahlihi ehelkiisa ayuu nafaqaynayo ka nafaqaynaya minhaa xaggeeda nafaqata sanatihi sanadiisa biilkiisa uma yajcalu maa baqiya wuxuu soo harayna fi اsilaaxi wاlkuraaci hubka iyo fardaha ayuu yeelayey cuddatan fii sabiili اllaahi cuddatan yani qalab inuu ka dhigo darteed fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa uu uga dhigo loo darba yani baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wmaa aataakum الrasuulu fakhuduuh qala xadaثana mxamed bnu yuusuf qala xadaثana sufyaanu can mansuur can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi qaal lacana allahu اlwaashimaati allah lacnado kuwa korkooda intay cirbadaha ku mudmudaan wax ku sawiro ama wax qad iyo ku shubo wاlmuutashimaati kuwa dalbo waxaas washmigu marka kaasw inta wa isku cirbada iyo intay isku mudmudaan ayaa markaa jirkii waxaa lagu dhigayaa sawir iyo qoraallo iyo waxaas na gaalada markaa taatuuyay dhahaan gaalada dhammaantood saasay u yaqaanaan wاlmutanamisaati kuwa baararka iska xeedo ayb baarkaas kore iyay xeeraayaan ama ay tifaayaan ay googoynayaan ibn waa sameeyaa xeeraayaan waxbay ku qalin iyo waxbay ku qoraayaan ilaa dabaararkii haddii la xiiro qofku foolxuma ku soo baxaan waa mula waa quruxaa ku jirta tintaas hadduu tintaa iska xiiro waa si kale u ekaanaan shaydaankii marka wuxuu ka dhaadhicay inay iska xiiraan qad madowna ay ku qoraan waa shaydaan iyo camalkiisa wاlmutafallijaati fanaxda kuwa isku yeelo ilkahay qoraayaan fanaxay isku yeelayaan fanax ayb lilxusni liajli اlxusni qurux darteed almugayiraati doorinaayo khalq allahi alla abuuristiisa fabalaga dalika imra'atan naag ayaa arrinkaas uu gaaray min bani asad yuqaalu laha la yidhaha umu yacquub fajaaءad way timid faqaalad waxay tidhi inahu balaganii waxay soo gaartay anaka ibnu mascuudow adiga lacanta kayta wakayta inaad lacnaday waxaas iyo waxaas faqaala waxau yihi wamaa lii oo maxaa igu dhacayo laa alcanu aanan u lacnadaynin man lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga cid ou lacnaday aniga maxaanan u lacnadaynin waman huwa fii kitaabi illaahi iyo qof alle kitaabkiisa ku suganba in yani lacnadii ay ku dhacday ama ay ku dhacayso faqaalad waxay tidhi laqad qara'tu waan akriyey maa bayna allawxayni musxafka labadiisa gerbad labadiisa gerbad inta u dhaxayso waa akhriyey famaa wajadtu maanan ka helin fiihi musxafka dhexdiisa maa taquulu warkan aada sheegaysid qaala waxau yidhi lain kunti qara'tiihi haddaad akhrisay laqad wajadtiihi waa ka heshay haddaad qur-aankii akhrisay waa ku aragtay ama qara'ti ma akrinino wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu qaalat balaa bay tiri anaan akrin iska daayo waa akriye qaala fainahu qad nahaa canhu nebigu waa reebay isaga wuxuu ku yidhaahda qaadaa lagu yidhi isagii baana reebay de qur-aanka waa ku jirtaa marka fainii araa ayb marka meeshaas waxaa shaaficina sidaanoo kale qolo ku yidhi oo yidhi mas'alo kastood i weydiisaan haddaanba garanayo kitaabkaan idinkaga soo saarayo i qur-aanka i weydiiya aayad qur-aanaan idinkugu jawaabayo markaasaa la yidhi maa taquulu fii muxrimin qatala zumbuuran ninka muxrimkaa haddii ou xoon ou dilo ka waran ama waaas hayga waxaas haddii uu dila waxyaabay sheegeen muxrim oo waxaas dilay xukunkiisa dhal qur-aanka ka soo bixiyay dheheen waa ka soo bixiyey marka wuxuu yihi qaala allahu tacaala wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faاntahuu waqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wacumara aniga nebiguna wuxuu yidhi gadaashay waxaad ku dayataan labada iga dambaysa abubakar iyo cumar waqad xakama cumaru kada wakada masaladan aada weydiinaysidna cumaraad xukumay yii saasuu ku xukumay marka qur-aanka waa kaaga soo bixiyey waa taas ay yani cumar in la raaco nebiga amray soo maa nebiga in la raacana yaa amray allah intee lagu amray fi lqur'aan hada yadulu calaa dakaa'ihi iyo wa cilmihi shaafici marka cilmigiisa iyo siduu u dhuuxay qur-aanka iyo sunnada ayaa dareemayna ijmaaca ayuu qur-aanka daliil ma uga haysaayo l ijmaac inuu jiro qur-aanka haah buu waa fakarey waa akriyey waa akriyey waa akriyey waa akriyey qur-aanka tadabur ayuu ku akriyey markaasuu soo bixiye وman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu الhuda وytaبc غayra sabiili الmؤminiin kaas ayb ibnu sacuud isaga marka saa naagtan aayaddan u keenay marka qaalat waxay tihi fainii araa waxaan arkaa ahlaka yafcaluunahu waxaan timaan laysku rakibo iyo washmiga iyo wasliga iyo ehelkaagaaba sameeyee xaaskaaga qaala waxau yidhi fadhabii tag fanduri soo fiiri buu fadahabad way tagtay fanadarad way soo fiirisay falam tara ma aynan arkin min xaajatihaa wixii ay rabtay shay-an waxba kama aynan arkin faqaala waxau yidhi low kaanat kadaliki sidaadaas aada sheegtay hadday ahaa lahayd maa jaamactuhaa lama joogeenu yidhi maanan u tageen ama lababa dhaqmeenba qof macsidaas iyo kabiiradaas ku jirto lababa dhaqmeen waa isdeyn lahayn aniga iyada qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa cabdالraxmaan huwa bnu mahdi can sufyaana qala dakartu licabdالraxmaan bni caabisin xadiiثa mansuur can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi radia allaahu canhu qaala lacana allahu lwaasilata midda tinta xirayso buruka iyo wax ku xirayso faqaala samictuhu min imra'atin yuqaalu laha umu yacquub ayaan ka maqlay naag la yidhaahdo can cabdillaahi mila xadiidi mansuur oo kale ayuu sheegay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wاladiina tabawa'u الdaara wاliimaan qaala xadaثana axmed bnu yunus huwa اlyarbuuciyu qaala xadaثana abu bakri can xusayn can camr bni maymuun qaala qaala cmaru radia allahu canhu uusi waxaan dardaarmayaa alkhaliifata khaliifada ninkan iga dambeeyo waxaan u dardaarmayaa bilmuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii hore an yacrifa lahum inuu u garto xaqahum xaqooda wa uusii waxaan dardaarmayaa alkhaliifata ninka madaxda noqon doono oo khaliifada noqon doono bilansaari baan u dardaarmayaa aladiina tabawa'u daara waaliimaan kuwaas oo madiino degay muhaajiriinta ka hor waliimaana iimaankana degay iimaanki waxaa laga cabira meelayba degeen sida uu qalbigooda u galay min qabli an yuhaajira nabiyu sal l slam nebigu intuunan soo hijroonin an yaqbala inuu ka aqbalo min muxsinihim kooda wanaagsan ixsaankiisa inuu ka aqbalo wayacfuwa can musii'ihim midkooda xumi sameeyaana inuu iska dhaafo baabu qowlihi wayuhiruuna calaa anfusihim alkhasaasatu faaqat gaajowa almuflixuuna alfaa'izuuna bilkhuluud inay jannada ku waaraan kuwa ku liibaanay wاlfalaaxu albaqaa waay waa baaqi ahaanshaha xaya calى اlfalaax cajil soo degdeg waay waxaad usoo degdegtaa liibaanta iyo baqaa khayrka waqaala اlxasanu xaajatan ay xasadan walaa yajiduuna xaajatan fii suduurihim ay xasadan qala xadaثanii yacquub bn ibraahima bni kaiir qala xadaثanaa abu usaamata qala xadaثanaa fudayl bnu غaswaan qال xdثna أbو xاaزم الأشجعي عن أbي هريرaةa رaضي الله عnه qاaل أtىa رaجuل رasuuل اللhi صلى اه عل sلم nin baa nebiga u yimid faqاala ya رasuul الله أصاaبnي الجhد gaaja ay asiibtay faأrsلa ilىa نisaaئihi naagihiisa u cidiray inay wax siiyaan falam yجid cindahuna شhayئa waxba kama una helin agtooda faqاala rasuul الlahi sl اه sلم alاa rajuل war nin ma jiraa yuضayifhu الleyلةa يرxamh الlah nin caawa ninkan martigeliyo alla u naxariistaa ma jiraa faqaama rajulu min alansaar nin ansaarta ka midaa kacay faqaala ana yaa rasuul allah anaa martigelinayo fadahaba ilaa ahlihi ehelkiisii ayuu aaday faqaala limra'atihi xaaskiisii wuxuu ku yidhi dayfu rasuuli اllahi sal ll slam haada kani dayfu rasuulillahi sal l slam nebiga martigiisa waaye laa taddakhiriihi shay-an waxba ha ka kaydsanin qaalat wallaahi maa cindii agteyda ma ahanin bay tiri ilaa quutu sibyati caruurta yaryar cuntadooda maahe qaala waxau yidhi faidaa araada asibyatu ilmaha yaryari hadday doonaan alcashaa'a casho fanawimiihim seexi wa tacaalay kaalay fadfi'ii asiraaja faynuusta demi wanadwii butuunanaa alleylata caawa caloosheenna waa iska duubaynay caawa caloosha waa duubanaynaa yani waa duubaynaa wuxuu ka wadaa waxba ma cunayna annaga waa gaajoonaynaa fafacalad way samaysay uma qada rajulu ninkii waa soo kal lahay calaa rasuulillahi sal l slam buu ku soo kal lahay faqaala waxau yidhi nebigu laqad cajiba allahu caza wajalla alla wuxuu la yaabay ou daxika alla wuxuu ku qoslay cajabka iyo daxiga waa laba sifo oo ilaahay sifaadka la mida waa loo sugaa alle iyadoo aan ta'wiil iyo la gelinaynin oo aan la gelinaynin eh, lana inkiraynin laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiirna aan ku ku rumaynaynin ow daxikaanu alla wuxuu ku qoslay min fulaanin wa fulaana hebel iyo heblaayo faanzala allahu caza wajal alle wuxuu soo dejiyey wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ay walow kaana fiihim khasaasatu ayb tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynaya meeshaan marka wuxuu leeyahay khaaabi fiiri وqاl الkhaطاabiyu iطlaaq الcajabi calى اllahi muxaal wmacnaahu الriضا cajabka raalli ahaanshaa laga wadaa buu yihi fakaأnahu qaala ina dalika الصaنيica xalla min الriضا cinda اllahi xuluul الcajabi cindakum yani waxaas aad samayseen wuxuu degay raalli ahaanshaha alle xaggii agtiisa meesha cajabku agtiina ka dego yani allah ka raalli noqday وqad ykun الmuraad bاlcajab huna an اllaha yucajibu malaaئikatahu alla malaa'igtiisa cajab gelinaana waa laga wada waxaas o dhan waa iska ta'wiilaan nebiguna uunan sheegin saxaabaduna sheegin saddexdii qarni khayrka badnaydna aynan sheegin markaasuu khaaabi wuxuu yihi meeshaan waa meeshaan ka rabee qaala khaaabi waxau yihi waqaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yihi abu cabdillahi bukhaari buu ka wadaa xadiidkan kadib macna daxik fasalka meeshaan hunaa alraxmatu waay qultu ibnu xajara marka jawaabayo wuxuu leeyahay walam ara dalika warkaas ma aanan arkin buu yidhi fi nusakhi alatii waqacat lana min albukhaariyi nuskada nusakha saxiixulbukhaariga oo aan aragnay mid aan ku aragnayna male marka ma aanan arkin buu leeyahay warkaas oo qaala abu cabdillaahi kada wa kada ma aanan arkin ayb qaar baa marka waxay leeyihiin sarafku wax waa awili jireen bukhaari baaba awilay qaala alkhaaabiyu qaala albukhaariyu ayuu ku leeyahay hadda khaaabi iyo bukhaari isma soo gaarine wakti baa u dhexeeyay ee dad badane aawa yacni inuu bukhaari yidhi kutu saxiixiina kuma hayno kutubtiisii kuma hayno sanad hadda khaaabi uu uga warinayo bukhaarina ma hayno oo aan fiirin lahayn hadduu saxiix yahay iyo haddii kale ayb marka qof dambe inuu yidhaahdo qaala fulaan ama qaala abu hurayra isla markii abu hurayre ma ku dhegaayo warkaas waa in la taxqiijiyo la sugo warkaan inuu yiri iyo in kale nacam ninka wax sugaayana waxaa laga rabaa almuddaci nacam ninka dhahaya bukhaari baa wax awilay adaa muddaci adaa soo sug nacam ayb ama sanad noo keen ama kutubta bukhaari nooga keen haddii aadan haynin halkaas iska fariisan nacam ayb waxba bukhaari hama sabidanin hana u nisbaynin shayna ha u nisbaynin nacam ayb xaqiiqadu marka sidaas markaa nusakhdii bukhaari waa laga waayey warkaan calaa cagsin hadda bukhaari madhabtiisa waa la yaqaanaa kitaabu tawxiid aakhirka saxiixaan ugu tegi doonaa waxa uu sifaadka ka qabo imaamu lbukhaari iyo kitaabkan la yidhaha khalqu afcaali lcibaadkana bukhaari waa sifaadka alle qaar badan buu culuwiga uga hadlay wuxuu uga hadlay yani sifatu lkalaam ayb sawd inuu alla leeyahay buu sheegay aan shabihin sawdka makhluuqiinta sifaadka alle waa la yaqaan dariiqada bukhaari wabillahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed